laba diyaaradood oo sideed shaxnad raashiin ah kana timid dowladda shiinaha islamarkaana loo soo mariyey hay-adda gargaarka iyo maarinta masiibooyinka qaranka ayaa gaaray magaalada diinsoor ee gobolka baay shixnadaha raashiinka ah ee gaaray gobolka baay ayaa loogu talagalay in la gaarsiiyo dadka xaaladaha kala duwan ay ku haysato gobolka baay iyo sidoo kale in looga gaashaanto abaarta dhinacyo badan leh ee deegaanka laga soo sheegayo agaasimaha waaxda gargaarka ee hay-adda maarinta masiibooyinka qaranka saare cali yuusuf ayaana ka warbixisay shixnada gargaarka ah ee loo diray gobolka baay bismillaahi raxmaan raxiim alxamdulilahi rabbilcaalamiin waxaan joognaa garoonka diyaaradaha ee aadan cadda international waxaan maanta halkan aan annagu oo fulinaynaa amarka madaxda qaranka ee dalka iyo guddoomiyaha hay-adda maareynta masiibooyinka waxa aan maanta halkan ka diraynaa laba diyaaradood oo raashina oo ku sii jeedaa maamul goboleedka koonfur galbeed khaasatan degmada diinsoor oo ka mid ah meelaha aad go-doonka ugu ah oo aan si deg deg ah waxba lagu gaarsiin karin iyadoo aan ka jawaabayno abaaraha nagu soo fool leh oo la filaayo bilahan soo socda in gebi ahaanba dalka soomaaliya meelaha qaarkood ay saameeyaan ayaan waxa aan dirnay laba diyaaradood oo raashina oo laba diyaaradood oo raashina waxaana si isdaba jooga maalmahan aan u diri doonaa dhammaan meelaha abaaruhu aad ay looga dayrinayo iyo guud ahaanba waxaan maalmahan si isdaba jooga u diri doonaa sheexnado diyaaradaha oo sida gargaar